waaya bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada barnaamijkeena m t v somaali channel podcast runtii maanta waxaan rabnaa inaa arin aad iyo aad u weyni badan inaan ka hadalno shalay haddaa ogtihiin daawadayaasha iyo dadkii barnaamijkeena ku socdo arimaha iyo arrimaha soomaaliya context sharci shalay waxaa jirta dood culus oo baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda dowladda soomaaliya oo ka dhex bilaabatay sharcigaas waxaa waaye sharci cusub oo soomaalida koley waxaa la leeyahay sharcigan waxaa la keenay labo sano ka hor ayaa sharcigan lasoo bandhigay waxaan ansixiyey ayaa la yidhi xukuumadda oo hadda dhacday oo ka tirsan yahay xasan cali kheyre dowladdiisa markii barnaamijkaasee dhacday oo documentigan lasoo wareejiyey baarlamaanka ayaa fiiriyey baarlamaanka markuu fiiriyey wuxuu yidhi waxyaabaha ku jiro ma ahan waxyaabo dhaqanka soomaaliyeed iyo maxaa ku dhahaa dhaqanka diinta islaam oo soo dhaweynaya marka markuu saas yidhaahday waxaa kuley ognaanay maqalnay ra-iisul wasaaraha ayaa lagu celiyey ra-iisul wasaaraha marka wuxuu yidhi aniga geedkan wax kama hadli kari baarlamaanna waxaa ku samey kartiin ku sameeya waa amar oo ka yimid ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa sa xoogtaa ku hadlna taana labaad baarlamaanka markay fiiriyeen waxay ogaadeen luuqadaha la isticmaalayay iyo dhaqanka oo ku jiray sharcigan inuu khilaafayo maxaa ku dhahaye maxaa ku dhahaye dastuurka xarafka koowaad oo sheegayso in waddankan uu yahay waddan islaam maanta waxaa nala joogo cabdulaahi rofesor cabdulaahi t oo kulligiina aa wada ogtihiin aa wada maqasheen cajaladeen hore cabdulaahi kusoo dhawaa maanta waxaa haynaa dood aad u weynin badan kusoo dhawaa barnaamijkeena cabdulaahi
waa mahad tahay boqolkii boqol asalaamu calaykum waxmatullahi wabarakaatu ku faraxsanahay
waaya cabdulaahi xali waa daawanaysaa maleenaa baarlamaanka dooda ka bilaabatay kuley baaraha bulshada dhan ayay wada qabsatay waxaa uu dhaanay in gudoomiyaha baarlamaanka mursul gudoomiye mursul iyo ku-xogeenkiisa mursul ku-xogeenkiisa muudey aadka kasoo horjeedeen sharcigan lasoo bandhigay eenad ku tilmaameen baarlamaanka in uu yahay sharci oo diinta islaamka ka hor imaanayso taste sharcigaas waa la socotaa amleena waxyar laga daataawo si arrinta xali doota ka aragtay
wallah horta sharci fiican waaye sababto inay kasoo horjeestaan mudey iyo gudoomiyaha baarlamaanka mursal wayna mahadsanyihin sababto oo waa dad u dhashtay dadka qur-aanka yaqaano waayo waana sax inay diidaan sababto ah dadaa keenay waa lasoo dhiibay dadaa keenay dadka beenta loo sheego soomaalida ahaa dibadda joogay oo lahay xisbigaas ururkaasa diin gala si wax u heshiin saan dad baa usoo dhiibay kabacdi baarlamaanka ala keene waa in la diida horta waa sax waana xaq sababtoo ah aniga ummad waxaanaan islaam ummad islaam baan ahani oo soomaali ah oo hal qabiil ah waxyaalahaasoo kale waxaa ka codsaha mudeey iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo qof kasta oo soomaali ah haddaa aragtin waxaan waa in la qabtaa la xiraa
test waxaa ognaan in gudoomiyaha baarlamaanka oo kusoo celceliyey luuqadda loogu isticmaalay sharcigan oo la rabo in la ansixiyo ma ku saxsan yahay marka gudoomiyaha baarlamaanka in runtii oo kugu dhawaaqo inuu kaga soo horjeedo arrintaas telefishinka hortiisa mismisleeda dad waxay leeyihiin in si private ahaan oo u sameeyo oo albaabaha u xiran yihiin baarlamaanka laakiin ma leedaha adiga dad badan ma ku taageersantaha dadka leeyihiin muudday wuxuu waxay muujiyeen soomaalinimadooda
ha waa sax hadee been sheegaan aakhira la qabsaa dad qur-aan yaqaan waaya oo dan odayaal ah oo dhaqan leh oo diin leh waa asalkooda oo qur-aanka yaqaanaan waaya waxaa jira waa inay sheegaan oo runta ah oo runta laga hadlaayo diinta laga hadlaayo haddii diinta been ka sheegaan beri ee dhintaan ayagaa loo diin ayagaa mas-uulka ah baarlamaanka dhammaan waaye madaxweynihii ka sareeyaan wasaarihii ka sareeyaan waa baarlamaanka dhan waay marka baarlamaanka waxaa ka codsaa waxyaalaha sarbeebta ah ha qaranina runta sheega waxaa jiro runta sheega si dadku ogaadaan reer galbeedka runta isku sheegaan aniga runta isku sheegan waxba yaa la qarqarin wixii jiro ha la sheega hebel waaye iyo heblaaba ha la dhaho haddii kale ceeb iyo dhibaata imaan doonto berilidinkan mas-uulka ah waa mahadsantiin si aad kula tahay
wallaahi horta niga horta aniga horta dadka taageeray baarlamaanka gudoomiyaasha ayaa ka mid ah sababtaa ku sheega waddankeena horta waa waddan soomaali oo islaam ayaan nahnay waddan conservative dad waxaan nahnay oo runtii dhaqamadan dhaqamo oo noo guriga noogu xiran ah in lasoo bandhigin dhaqamada xum iyo waxyaabahaas sidoo kale marka markaa fiiriyey soomaaliya waddada ku socoto waxaa aniga isdhahay you know meeshaan left iyo right siyaasada galbeedka ayaa soomaaliya lagu wadaa siyaasad galbeedka waxaa kaaga wadaa pro left iyo pro right wax laa jiro dowladaha caalamka hadda for example maraykanka wuxuu kala baxsan yahay conservative oo republican ah iyo democrats oo liberal ah marka haddii aad fiirsateen ama haddii aad ka warqabtiin arrimaha maraykanka iyo iyo see wax u jiraan waxaa wada ognaanay kulligeena xisbiga democratic ama xisbiga liberal inay aada u taageersan yihiin dadkan oo oo lagu tilmaamo khaniisyada iyo lamarooraanka maal dhahaa iyo waxaan iyo baktigan balaayadan lagu wado dadka taageersan waa liberal iyo democrat party iyo waxaasoo kale haddaan xisbiyada kale loo fiiriyo conservative-ka waa dad ayaga aaminsan family matters waxay kusoo horjeedaan abortion waxay kasoo horjeedaan waxyaabaha dhaqanxumada iyo iyo sidoo kale waxaa waane waa waxyaabaha oo runtii haddii labada dhaqan laisku fiiriyo ee soomaalida raaci karto haddii oo lasoo bannaada labada labada fikir marka mamar waxaas leedahay soomaalida marka liberal maraba in laga dhigo wadan maxaa la rabaa in laga dhigo oo secularism ah oo minceeda ee tahay diinta waxaa ka horeysa dowladda taasna waxaa waaye fikir communism ah kuley marka meelba badan ayaa nalagu soo golooyaa aniga isdhihi karaa runtii cabdulaahi adiga sidee sidee u aragtaa arrintan oo soomaalida loo rabo in laga dhigo dhaqankan liberalism iyo iyo iyo xornimada iyo iyo waxaas miyaa dhaqan soomaalida horumar uu keeni karo
ashwa maya sababtoo ah iska dhaaf diin hanoo dambayso qur-aankee bini'aadnimada xataa ma ogolo biniaadnimada maarata ma ogolo labana isqabto iyo labana isqabto iyo biniaadnimada xataa ma ogolo diin hanoo dambaysaya taas waa dhibku jira sababtoo ah dad xun aa jiro dad ku dheelaya laakiin waxaa rabo inaan ku su-aalo adiga dadka hadda soomaalida waxyaalaas xunxun noo keeneen qaniisiinta iyo naagaha isqabaan iyo dad loo soo dhiibo waa soomaalida waxaa kusoo halaabeen waa inta la keeno oo lacag wataan oo xildhibaan rabaan iyo wasiir dadkaasi maxaa ka dhihi kartaa
wallaahi horta dadkaas waxay hadda ku leeyihiin cabdulaahiyow anaga sharcigan wuxuu danaanaynayaa ama ay leeyihiin waxaa u danleynaya waxay tahay gabdhaha wuxuu qoraa gabadha markay waxay ku qaangaartay siddeed iyo toban jir taasuu ku gambanoyaan dadkan oo taageersa sharciga sharciga waxay ku leeyihiin waa gabdhaho ayuu badbaadinaa in la kubsado amase in la arooso ayagoo daayar ah laakiin anaga islaamaa nahanay s haddaa adig siyaasad aad doonaysid waa gooni haddaad lacag doonanaysid waa gooni waa wax adi shaqsi ku ah laakiin wax anaga dhan naga wada dhexeeyo inaad ku isticmaashid inaad lacag ku doonatid waa ka ka soo horjeesanaynaa saarabtid haa soomaali waa nala sheegisonsa haa laakiin soomaali ma ahan dad dhaqankan oo foolxumada badan oo runtii oo la rabo in lasoo geliyo soomaalida ayaa ayaa ayaa la diidan yahay muudey gudoomiye muudey wuxuu ku leeyahay inoo dhaqanka luuqadda ha la soo bedelo oo lagu hadla geedka luuqadda oo ku hadlaayo dastuurka ha laga bedelo leeyahay waa wax jiro wa luuqadda waa waxyaabaha gaalada oo khaniisnimada oo fasaxaya ayay rabaa inay luuqadda noo hoosgeliyaan oo kabacdi luuqadda ay noqoto mid maalin walba oo noo soo dhexgasho nolosheena nagu jirto se hadhowna ay noo noqoto mid caadi oo kale ah marka dhibaatooyin badanaa taagana wallahi aniga professor ma aqaano haddii dhallinyarada soomaaliyeed ee arrimahan ka war qabaan maxaa maxaa ku tali lehna dhallinyarada soomaaliyeed oo wax soo bartay
wallaahi dhallinyarada aa kala fiican dhallinyaro oo sax oo diin oo dhaqan oo iimaan oo xalaal ah haddee yihiin mase dee dhallinyaro la yihiin oo lacag la seexaayo oo la baabi'ihaayo dhaqankooda iyo diintooda gooni waayo laakiin waxaa rabo inaan su-aal guudiyo dadka macnaha oo shaqa jaamada xumadahan naagaha isqabaan nimankan isqabaan su-aal makaa wadiin karaa dadka la yidhaha waddanka israa'iil ma leeyihiin waxyaalahaasi
israa'iil waa ma aqaana leeyihiin laakiin uu malaynaya badankooda waa dad ayaga dhan oo oo kitaabkooda ay aaminsan yihiin waa diintooda raacaan laakiin you know what's funny is, is how as a somali as a society you know we being we are being told you know wax walba oo horumar ah waa dhaqanka foolxumada badan waa waxyaabaha oo haddana lagu wado and you know, as a society, we have the rights to stand up, to talk. You know, dad badanaa jira oo baqaayo oo leeyihiin haddaad ka helish arrintan waxaa lagu tilmaamaa nin argixisa inaad tahay oo, oo diinta oo, oo- oo aad u danaanaynaysid you know, laakiin haddaa kasoo horjeedid testo dhaqan foolxumun badan ma dhihi karnaa inaad argixiso tahay ma wax jira miyaa warkaas
maya been waay been waay been waay boqsoo lagu booteeya been waay adiga ilaahay wuxuu kula runta sheeg runta sheeg haddii aan runta sheegin birito waa lagu dihaa sababtoo ah
waaya cabdulaahi professor waa aad baa umahadsan tahay Een, koley waxaa xataa wada ognaanay een, dad badan ayaa ka cabsi qabo inay kaga hor imaadaan sharcigan soomaalida lagu wado cabsidaas waxaa keenayso een, asqugnaani in lagu tilmaamto ama in lagu tilmaamo inaad tahay qaf argaxiso ah ama cabsidaas lagu geliyo waxaan ognaanay cabdulaahiyo maraykanka in arrimahan oo kale naftigooda laisku haysto oo anti abortion hadday ahaato eh, trans life matters iyo iyo waxaan dhan waa maraykanka way ka hadlooyaan way ka doodooyaan qafna kugu tumnaan mooso argaxiso qofka kusoo horjeedo waayo marka dadkeena loo cabsigelin lahaa cabdulaahiyo adii hadday fikirsa kula taha marka
waa waa runta sababtoo ah maraykanka dhaq- waxaasu diido waxaasan dhaqan ma aha walaa diin ha aato bini'aanim ha aato diin lahaa ama ha lahaanin waxaas dhaqan xumo waaye sababtoo ah maraykankaa diidsan sababta maraykanka aad diidsan maraykanka waxaa lahaa waxaa waaye run isku shoogaya laakiin anigaa loolasoo dhiibaya because aniga waxaan ahan afrikaan waxaan ahan dad lacag jecel sababta midda kale waxaa isweydiihaa wasaaradda arrimaha diinta iyo garsoorka soomaaliya caawa waa ma jirto waa ma jirto sababto ah wadaadadii meel loo maro iyo wax kamid ah. Haddii wax- wadaadadii kaxana calaa alqaacidatiin tornistaatiin war waxaatiin ahaada laakiin ilaahay wuxuu ni yidhi wax sheega waxyaalaha dhaqanka sheega xun qur-aanka yaa taqaanin xadiiska yaa taqaanin ka hadla ama hanila dilo ama yaala dili laakiin beri waxaa su- su-aasha nila wadiya aakhira ah xun aa daran marka aakhirada ma jirto mugtahay baarmaan ahay reer galbeed ahay caraba ahay wadaadaa ma lagaa wadiyahay sababta qur-aanka aad taqaanid waxaa lagaa wadiyahay waxaa u sheegi weysa lu dhaaf marka waxaa talayga ah maraykanka waxaa saa wato maraykan naftiisaa diidooyo koo ruushkan khaniis ma laho lisbian ma laho yurubtana ma laho dadaan keen oo saqajaan ah xabsiyada waayo oo haddana xisbiyaala jiraan oo khaniisiina xisbiyaala jiraan lisbian ah marka soomaalida lasu dhibay soomaalidana waxaa waaye wasaq waaye sababto ah lacagay jeceliin lacagay jeceliin dad lacag jecel waa sababto waxaa waaye sib naagaa lagaa soo galaa iyo carruurta lagaa soo galaa marka waxaa taliga ah soomaaliyey maxamed soomaali maxamed waxa kasta dilin laho alqaacidaatiin teroristaatiin ha yaa la aamin yaa la aamin yaa la cabsan runta ha laga hadlo runta ha la sheego wallaahi waa waa waa kugu raacsanahay cabdulaahi because waxaa waaye dalkaay inaad ka hadashid arrimaha dhaqanka u rabtid qalad maahan ceebna mana ahan you know there's a lot of youth who fear that you know if you talk about things that that that's not correct in your country you know you may be labeled as a as a terrorist sympathizer and whatnot but the reality is that you know this also takes place in America. This also takes place in Europe, where people are arguing, where people are disputing about you know anti-abortion measures, you know like trans life matters and all this pride and all this all these things that's going on around the world. You know, there's a lot of communities in America and Britain and whatnot across the world who are against this and they speak about this and they are not labeled as anything else. So, as a Somali society, to the youth, I think it's very important that, you know, we must talk about how we want our country to be. We cannot be silent. You know, they say that if you're silent, then, then that means you accept it. marka een, cabdilaahi waxaa fahamsiinaa dhalinyarada soomaaliyeed oo qurbaha ku nool in in laga hadlo ceeb maahan arrimaha dalkeena caalamka dhan ee ka dhacdaa ee, qof walbo gurigooda se rabta inay u maamusho inay ka hadasho wax xun maahan marka soomaalida dhallinyarada taas ayaa ku dhiirigelin rabnay inaa u sheegno een, u dooda you know, wadankiina ceeb maahan you know we're talking about the future of our children what society do they want to live in how we want uh, their lives to be and i think it's very important that we continue to discuss about these matters that are critical to, to our Somalimo and we should not allow to be you know kept quiet and, and silent on, on all these discussions marka taasaa rabna inaan iga sheekeeno soo dhawaada another episode for mtv somali channel